barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah lix iyo tobanka bisha julaay ee sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo ibraahim xasan daandurey
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena duurnimo dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maanta ah aan ku soo qaadanayno farqiga u dhexeeya qaar ka mid a ciyaaraha dhaqanka ee hadda iyo kuwii hore ragga qaara lama siro qaara looma sacabtuma waa jiibtii gabadh yahay wala sawasaweeya hooy buu odhan jiray ragga qaarra lama siro qaarra looma sacabtumee wala sawasaweeya waa halkan iminka dadka heesaaga ah nin baaba qaadi jiro odhan jiray intuu taa soo dheegtay waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa dowladda ku-meelgaarka ee libiya ku booriyey khamiistii inay soo dhammaystirto waxyaabaha lagama maarmaanka u ah qabashada doorashooyinka qaranka ee lagu wado in bisha disembar ay dalkaasi ka dhacaan xilli uu kordhayo walaaca laga qabo in dib loo dhigo golaha ammaanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inuu adkaynayo muhiimadda in dalka liibiya laga qabto doorashooyin madaxweyne iyo mid baarlamaan oo xor iyo xalaal ah islamarkaana lagu kalsoonaan karo shan iyo tobanka dal ee golaha ammaanka ku jira ayaa sidoo kale bayaankooda ku sheegay inay muhiim tahay qabanqaabada si loo hubiyo sinaanta ka qaybgalka haweenka iyo dhallinyarada afar iyo labaatanka bisha disembar ee soo socota ayaa lagu wadaa in la qabto doorashada madaxtinimo ee dalka liibiya oo weligeed aysan doorasho ka dhicin tan iyo markii ay ku dhawaaqday inay xornimada qaateen oo laga joogo toddobaatan sano laakiin weli waxaa u yaalla howlo adag oo ay tahay inay ku qabtaan wax ka yar lix bilood oo ay ka mid yihiin diyaarinta sharciyo iyo qaabdhismeedka dastuuriga ee codaynta golaha ammaanka ayaa ugu baaqay dowladaha inay u hoggaansamaan cunaqabataynta hubka ay ku soo rogeen liibiya inay faragelinta ka joojiyaan iyo inay kala baxaan ciidamada ajnabiga ah iyo calooshood ushaqaystayaasha halkaasi ka jooga iyadoo uusan jirin wax dib u dhaca xasilooni darada iyo faragelinta shisheeye ee liibiya ayaa soo bilaabatay tan iyo markii awoodda laga tuuray kaliya taliyihii wakhtiga dheer dalkaasi soo xukumayay ee mucamar al khadaafi
dalka sbain ayaa waxaa soo food saaray korokac weyn ee kiisaska cudurka covid sagaal iyo toban waxaana taasi ay ku kalliftay mas-uuliyiinta inay xayraado cusub ay ku soo rogaan qaybo badan oo ka mida dalkaasi sida kucad xog ay soo saartay wasaaradda caafimaadka sbain oo ku saabsan korarkaasi ayaa ka dhigaysa dalkaasi mid ka mid a xeerarka ugu sarreeya caabuqa ee yurub barcelona iyo gobolka ku xiran ee catalonia ayaa waxa ay qorsheenayaan in ay soo rogaan bando si loo xakameeyo nuuca delta kaasi oo ku sii baahaya dhalinta yaryar ee reer sbain ee aan la tallaalin maamulka gobolka catalonia ayaa khamiistii sugayay garsooro inuu ansixiyo bando habeenkii ah kadib markii ay kor u kacday isqaasiinta qobros oo keliya ayaa waxa ay ku jirtaa xeerka aada u xun ee kiisaska covid sagaal iyo toban sida laga soo xigtay xarunta yurub ee xakamaynta iyo kortaga cudurrada
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan ku saabsan ciyaaro dhaqameedkii hore iyo kuwa haatan waxaa magaalada boorama kusoo diyaariyey wariyaha v o e da hashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aalaaba aad maalin walba oo jimca ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal barnaamijkeenna toddobaadkan ee sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeenna dhinaca ciyaara dhaqameedkii hore ee sooyaalka dhaqanka soomaalida waxaana marti inoogu ah caaqil ibraahim maxamed riiraash oo ka mid a cuqaasha gobolka awdal caaqil ku soo dhowow barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka waxaan wax ka weydiiyey bal ciyaarta dhaantada iyo hirwada waxa weeye dee eegga iyo waagii hore waxbaa u dhexeeyey waxbaa u dhexeeyeyoo heesihii hore ee ama hees ha ahaato ama dhaanta ha ahaato ama welwilo ha ahaatee waxaad moodaa wax yar cilmaysnaabay haynoo laga yar fiirsaday iminka waxaan maqalaa heesahan iminka waxaan leenahay dhaqankii meel buu kaga dhaco waa dhoweyd baan hees yaroo aad loogu urursan yahaan yar dhegaystayoo dheendheen yartu dheendheen buu lahaa ninku inatuma yarku dheendheen bayana lahayd dhiinka waxaan u niqinay looda cascas baa dhiinka la odhan jiray wax maaha yacnu caqli qofna dee in yacnu xoolaha lagu yar mataalaana way yar khariban tahay heesihii hore oo dhan ama hirwo ha ahaato ama heesihii dee heesi jiray fiim laga sii dayn jiray idaacadaha dee way cilmiyaysnaayeen markaa waxa weeye kolkaan waa la gudi jiraa la odhan jiro reeraha kalea la tegi jirayoo dee dhallinyartaa isbooqan jirto isku ciyaaraha waa la gudaabaa la odhan jiray gudayaa waa la boqoolaya ciyaar baa loo boqoolaya oo loo tamashla tegaya loo tamashla tegaya dalxiis ahaan iyo ciyaartiibaa reerahaasaa laga soo tumanaya waa la guday baa la odhan jiray halkan iminka gudniinka fircooniga laga yidhaaho reerkaa reeraha waa la gudayaa baa la odhan jiray markaa wuxuu odhan jiray ninku sidii nalkaadaari nuur badaney nimcohay horta nabaad ma sheegteeney baa lagu bilaabi jira sidii nalka adaari nuur badaney nimcohay horta nabaad ma sheegteeney waxay markaas iyaduna sidii nalka adaari nuur badanow waar nuurow horta reer kuwaa nabadey bay odhan jirtay kolka intaa la isdhaafsadaa la odhan jirayo inuu yar wuu yar raagsanayaa wuxuu odhan jiray naanugu hadalkaaga garan maaye habboonay mahooyada bilanba ku tidhi ninahe lahaw tuuminey buu haddana odhan jiray hadday yar raagto haddana wuu ammaan buu haddana yar saar jiro iyada jawaabteedii wayga maqan tahay ma og tahay marka inta badan dumarku way aamusi jireenoo hadalkaa ceeb la ahaa ma og tahay kolka reerka lagu dhex jiray kolka dibadda loo baxa maahayna haddana wuxuu leeyahay na sidii jananaara soo daagay sidii jananaara soo daagay joogdheer kolba jeeni soo qaaday buu odhan jiray kolkaasaa dee la dareeri jirayoo kolkaasaa dee la tuman jirayoo sacabku sidaasuu haayoo halkaasaa dee laga bilaabi jiray taasi waxay ahayd hirwadii berigii hore ahayd hirwadii berigii hore ahayd taasi hirwadii berigii hore ahayd kolka haddana markuu dee jiibta oo raggu isku mida ma ahayna dee kolkay nin yar dhaafdhaafaya markuu arkuu odhan jiray ragga qaara lama siro qaara looma sacabtumo waa jiibtii gabadh yahay wala sawasaweeya hooy buu odhan jiray ragga qaara lama siro qaara looma sacabtume wala sawasaweeya waa halkan iminka dadka heesaaga ah nin baaba qaadi jiroo odhan jiray intuu taa soo dheegtay sayn caddaan abwaan iyo suugaan yaqaanadu sawta yidhaaheen ragga qaara lama siro qaara looma sacabtumo ay ka soo dheegteen bay ahayd wuxuu odhan jiray dee dee waagii makanibaa waraqyada ka soo dhacay naawaagii makanibaa waraqyada ka soo dhacay allow yaa warmaha guro oo wax yar naga hor joogsada dee asii tuman ee dee marka lagu ku luuqaynay muxuu odhan jiray marka nawaagii makanibaa waagii makanibaa waraqyada ka soo dhacay allow yaa warmaha gura oo hoobey wax yar naga hor joogsada oy buu odhan jiray yuu odhan jiray ma ogtahay marka taasa oo dee halkaasoo kolley howluhu sidan minka waxaa la mooday inay ka yar qurux badnaayeen markaynu dib ugu noqonno ciyaaraha dhaqanka ee sooyaalka soomaalida u aha hirwada mooyaane iyo jiibtaas haa dhaantada oo kale haa maxaa iyagana loo odhan jiray iyo ciyaaraha kale ee ciyaara dhaqameedka kale dhaantada kale waxaa la odhan jiray mid dhexdan socon jirtay waxaa la odhan jiray tu fadhiga iyada taa lagu ciyaari jiro waxaa la odhan jiray ninkii yar gabadha isyar halxidhaanlayn jiro wuxuu odhan jiray haddaad cadarey culumta taqaan cirkiiyo dhulka kee culays badaney buu odhan jiray kolkaasay leedahay haddaad cabdiyow ciyaarta taqaan cirkoondi in baa culays badan bay odhan jirtay iyana ugu jawaabaysaa yaa had- wuxuu isagaa odhan jiray haddaad cari cadaray culunta taqaan haddaad cadarey culumta taqaan cirkiiyo dhulka kee culays badaney buu odhan jiray iyana waxay odhan jirtay haddaad cabdiyow ciyaarta taqaan cirkoondiin baa culays badaney bay odhan jirtay
dhinaca heellada ciyaaraha heellada ee sooyaalka soomaalida oo ahaa maxaad ka xasuusan kartaa horta heeladu dee waa nuucyo badan bay ahayd oo mid waxaa la odhan jiray xoog weyn baa la odhan jirayoo een, mid waxaa la odhan jiray dhaantadaasoo mid hir waa la odhan jirayoo dee saasaa laysku dhex mari jiro hirwaan u haloosi hirwaan u haloosiyeynaaye allow hibadeheeda noo bixiyey baa la odhan jiray kolka la bilaabayo sidaasay ahayd oo mid hir waahid midna xoog weyn baa la odhan jirayoo balka balka balka baa la odhan jirayoo kolkaasaa way xoog badnaydoo dee kolkaasaa hablaha halkaasaa lagu horgoyn jiray intuu soo lasoo rabaaso ayaa lasoo goyn jiray Een, kolka annagu ciyaarihii hore kolkaan kolka la tago een, gabadha oo dee wilwilaha la goyn jiray waxaa la odhan jiray kolkuu ninkuu wilwilaha goynayo wuxuu odhan jiray hoyna tan ha leeyahay oo haddana ina kaan ha leeyahay buu odhan jirayoo markuu ku luuqaynaya muxuu odhan jiray warhooyinataan ha leeyahay haddana inakaan ha leeyahay buu odhan jiray warinat umushoyi ku gaajootiyo warhooyu ishadhi- usha dhinaaca kawgowey buu odhan jiray haddana gabadhaan ha leeyahay na midii hurdo weyni waa hoogtee aroorta horaa la toosaayo aqalkaa la haag hagaajaayo kolkaasaad haybad leedahay buu odhan jiray hadduu duubiga aboorkaa cuno hadduu dabasaarka daadkaa galo hadduu adhi tiraa la'aankaa tago hadduu awr dabaar la'aankaa dhaco nahoyni kuwaa bahaa maahine gabadhaybuu ku eeryi doonaayo buu odhan jiray saasaayo gabadhaa lala dardaarmaya inanka isaga waxa layidhi unina taa yaa umushay ku gaajootiyo warhooy ushainata ka ogow bay hayd ma og tahay saasaa la odhan jiray oo kolkaa dee ammaantaana wakaa ninkaana wax loo sheegayo wakaa wax laysku sheegayo sow ma arkaysa Ee, waxaa kale oo dee jirta kolka la la isku yimaade een, la isku yimaaday odhan jireen waxaa la odhan jiray ma arbacaad dhalatay macaya mahaa tiqaaney yaa ku sheegay shanka runayna kayaga baa la ammaanayaa dee xagga iyada horta heesihi intaasaan ka hayaa intaa sidoo kale caaqil ibraahim maxamed riiraash wuxuu tusaale naga siinayaa sidii waalidku u fariimayn jiray ubadkiisa sooyaalkii dhaqanka ee soomaalida wakhtiyadaa hore ee soomaalidu ay ahayd reer guuraaga oday baa damcay inuu reerkiisii ka socoteeyo oo dhaqankuunbay ku jirtaaye inamadiisiibu wuxuu- wuxuu yidhi waa reerka rara wanka caynkaasana kolkaa reerku dego qala buu yidhi wanka caynkaasa dee wan baa kolkii reerkaba laga dareeray xoolihii reerkii la raray buu wan jabay wankiiba ka xoog badan oo ka shilis baa jabay inanka weyna dee amar buu siiyo wuxuu yidhi war ninkaa yarow adigu dee ninkaasaa reerka intaan ka maqanahay ka mas-uulahi oo kaa weyne wuxuu ku yidhaa yeel buu yidhi dee raggii kolkuu wankii jabay wuxuu yidhi war saddex geedioo dambaan guuraynaaye wankan awrkuun ku sidi mayne kan jabay un aan qallo oo kii aabba sheegaya aan ka dhigno kaa adhiga la socdana aan degino waa mashaqa ilayne inagoo awr- neef jaban u sidane ma wiilkii yaraabaa odhanaya mise kii weynaabaa odhanaya kii yaraabaa odhanaya kii weynaa amarka la siiyuu ku odhanaya wuxuu yidhi war een, wakaa aabba wakaa wankii qal ina yidhi adna waa kii amarka ku siiyey anugu dee tilmaan baan ku siinayaa ee lixda saddexdaa cishee reerku sii guurayo wankaa sidan mayno uune walaalow kaa anqaluu yidhi jabay waa kaa isagaaba ka cad badane waa naga tag buu ina sakriyo dee kii fayoobaabuu qalay odaygii baa kii afar cisho dee wan jaban awrka lagu sito ayuu reerkii tegey aabbo maxaad maxaad sidan u yeesheen buu yidhi maad cishama horta wanku jabuu yidhi dee cishadii geedigii kolkii reerkun laga baxu jabuu yidhi dee wuxuu yidhi aabbo ninkan weynow dee malaha amarkay adigu amarkaygii baad fulisoo dee waad hagaagsan tahay laakiin saw taladii ba'day oo laba tallaaba dhexdoodba talakaagama dhalatay buud eeg waa hadal sarbeeba oo inaa ina ka yar ina ka yar iyaa kaa hayeyna wuu ka xishoonayaa inuu u xiniyo siibuu diidan yahay waxna wuu u sheegayaa war taladii ba'dayow saw laba tala dhexdoodba talakaagama dhalatuu xigmad weyn baa ku jirta halkaa marka xigmad weyn baa ku xigmad weyn baa ku jirta raggii wa kaa kala ilaalinaya markii hore wa kaa yidhi ismaqla haddii dee talada la kala dambayn waayana dee waxba ma jiraan garanaysaa dee wuxuu yidhi war sidaa yeeloo sidaa yeeloo sidaa yeeloo dee ninkani yarina dee waa kaaideen ragga ninba aragtidiisu meelu bay tahay dee saddex maalmood awr wan lagu sida isagii wuu sii kala dhacaya kolkuu dee sidaa u galgalanayo oo ilan haddii la dego oo meel la yaallo waa la kabi lahaayo ma garanaysaa dhinacna wuxuu isleeyahay aabbuhu ubadkiisii inuu kala ogaadu doonaya wuu tijaabinaya tijaabinaya halkaa jitaabaa ku jirta moogta dee wuxuu yidhi aabbo naylkani goormuu jabay buuo dee maalintii aan guurne u horraysuu jabuu yidhi dee wuxuu yidhi dee maad kanun qashaan oo adigu dee sidaasay u dhacdo dee kii adaabba sheegtay iyuu dee walaalkeenii iga weynaad amarka siisay kiibuu ka dhiguu yidhi dee kiibuu yeedha wuxuu yidhi aabbo dee amarkaygii waad fulisoo sidaa sax baad ku tahay oo waa sidaan anugu idhi sawse taladii ba'day oo laba tallaaba dhexdoodba talakaagama dhalatuu yidhi yaa waxa jirta dee wax macnaha wixii aad tidhaahda wax soo hormaroo waa halkaa soomaaliduna ka maahmaada haddaad faraska kooraha saarto male kaa soo roga iyaa jira laga yidhaaho taasina taas ay haydoo raggii hore dee sidaasuu ragga u yar kala basarin jiray oo sidaasoo xaaladdu ahayd waxaa dhaqanka soomaalida ka mid ahaa hadallada sarbeebta iyo halxidhaalaha taasi oo sooyaalkii hore ee soomaalida u ahayd waxyaaba ay isku imtixaamaan iskuna fahmaan mar kale ayuu caaqilku sarbeebaha iyo halxidhaalayaashaasi sharaxaadii naga siinayaa
waagii hore hablaha la kala doonayey ninbaa wuxuu samaynayaa reerka inata doonaya nin afdhagaxaa la raacin jiray ka laga doonayana nin afdhagaxaa la sii diyaarin jiray markaa afdhagaxa waxaa loola jeedaa waa nin af adag nin af adagoo waa la ishalxidhaalayn jiray oo yacno iminka dhaqankan iminka isi iyo ku siiyeydan iyuu ugu fudud yahay waagii hore adadayg buu ahaa wuxuu yidhi rebelow haa gabadhaadii gabadhaadii isii buu yidhi iyaad u doonaysaa buu yidhi ina hebel buu yidhi geelana waagii hore sayntaa laodhan jiray war ninku sayn maleeyahaa la odhan jiray geela waa geel kolka la tilmaamayo afka idinku dee sidaa uma idin fahmin oo adiga haashina laftaadu inana sidaa u maqal baa laga yaaba sayn xoolaadun baan moodayageel waa geel maleeya ninku sayn maleeya marka laleeyahay wuu iska garanayaa kanina ee wuxuu yidhi haddaanu iska xirin intaan bay leegtugu yidhi kanu dhibayaa hadduu dee iska xirana waa timo ma raagayaan buu yidhi yaa waa u dhibayaa dee ninkii isagii uma jawaaban oo wuxuu yidhi ilaahay dhabarka kaa jabi ma wanjalubuu wadi buu yidhi ku kalaa inan doonay oo wuxuu yidhi
dhaqankii hore ee soomaalida adaygiioo adaygii ahaa midna wuxuu yidhi waryaa hebelow haa orod badanaa la yidhaahaye waa laba goor noqonayaa inanta hore u bixi buu yidhi ka kalee loo tegeyna shan hadallaa la odhan jiray in shan hadallo la yidhaa soo ma garanaysid buu yidhi haa buu yidhi shan habeen baanan u haysanayaa buu yidhi hadday dani kuugu jirto iska joog shan habeen baanan habeenba hadal baan haystaa buu yidhi dee waad taqaanaa buu yidhi shan hadallo ahay anu waan ku garanayaa buu inaad orod badana tahay hadday dani kuugu jirto orodkii badnaa maanta waad dhimi oo dee waad ka joogi buu yidhi shantaa habeen dee ummaddii dhex joogtay ee dad baa la socdo halkana rag baa sii fadhiya kaana rag baa la socdee iyaa dhexdhexaadin jiray oo kolka intaa la isgaarsiiya haddana danta loo bayri jiray mid kalena wuxuu yidhi inaanu yar dhaliilsanaa buu yidhi hebelow anigaa socda yarad shana yaradkuna kolkaa hablaha waagaa dee shantu ceeb bay hayd waa inantuu yar dhaliilayaa wuxuu yarad shana iyo guur shina iyo hadal shibaan la socdaa buu yidhi anna waxaan kuu hayaa buuhi yarad shiya oo weli laba arag oo ninkii inanta dhaliilayay iyo guur shin iyo sheeko gacal baan kuu hayaa buuri waa dee waa kaafiye kala dheeriyo soo ma arkaysa Aha.
yaa raggu sidaasuu horta ahaa raggu sidaasuu ahaa saasaana isku fahmi jirin sidaasaana isku fahmi jireen ama dee ha ha ku gala ninkaa sidaa laleeyahy ama ha ka noqdee saasaa laysku fahmi jiray oo sarbeeb aan waxna laysku dha- waxna la dhaafay waxna laysku dhimayn bay ahayd dadkii hore runtana laysku sheegayo wax lala kala gabanaya aanay jirin aanay jirin bay ahayd ma garan Een, laakiin iminka waxaan arkaa kolka heesaha dalabaadka iyo waxaa laga sheekaynayo waa aroos iyo ilmo dhasha iyo waxa dee kolley dalabaadka loo samaynaya meher ama aqal aroosa ama qof dhashay iyo waa waxa hadii loo saaro een, degi waayeen bal nasiib daraantay daruurtuba halkaan mare kuma soo daay soo soo daroori weyday dadkiina uu aroos yahay waa yar nasiib daroo dadka iminka waxbaa isaga yar jira dadka yacnu na dhegaysanaya ee idaacaduhu waxa ugu ridaan dadka wixii farxad gelinaya arooska iyo een, ma garanaysaa ilmaha dhashay iyo farxadda ha ugu ridaan saasaan anu kusoo yaan ku gebagabaynayaa intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta uu marti inoogu ahaa caaqil ibraahim maxamed riiraash oo ka mid a cuqaasha gobolka awdal ee dhaqanyaqaanka ah oo aan ku waraysanay barnaamijyo badan oo sooyaalka dhaqanka ah waxaana barnaamijka idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedinayey anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo intaynu ku kulmi doonno dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo iyo kulanti wacan oo wanaagsan oo dambe
aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo barnaamijka sooyaalka dhaqanka noogu soo diyaariyey magaalada boorame ee gobolka awdal haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku bilowna ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda yurub ayaa hadda furan kooxuhuna waxa ay bilaabeen in ay soo iibsadaan ciyaartooy qaar kalena ay iska gadaan ciyaartooyda ugu caansan ee maanta lagu kala wareegay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ayaa waxaa ugu weyn weeraryahankii kooxda chelsea iyo xulka faransiiska olivier jirud oo maanta kooxda ac milan u saxiixay heshiis laba sano ah laacibkan ayaa kasoo tagay chelsea waxaana milan ay chelsea siisay laba milyan oo euro hal milyan oo horumaris ah iyo mid kale oo ay siin doonto haddii ciyaaryahanka uu soo bandhigo qaab ciyaareed ay kooxda ku qanacdo jiruud ayaa mushaar ahaan u heli doona labada sano ee uu milan u ciyaari doono lacag dhan lix milyan oo euro sanadkiiba saddex milyan sidoo kale milan ayaa la filayaa in ay maanta soo xirogeliso ciyaaryahan ibraahim dias oo xilli ciyaareedka lasoo dhaafay ay si ammaah ah uga soo qaadatay real madrid balse bishii lasoo dhaafay dib ugu laabtay wadahadallo dhex maray maamulka milan iyo real madrid ayay labada dhinac ku heshiiyeen in dias uu milan lasii joogo labada xilli ciyaareed ee soo aadan waxaa kaas- taasi barbar socota in difaaca dadabka bidix uga ciyaara kooxda monaco fode balo torre uu isna imaan doono milan maalmaha fooda nagu soo haya kooxda chelsea ee dalka ingiriiska ayaa dadaal weyn ugu jirta sidii ay u heli lahayd weeraryahanka naadiga brusia dortmund ciyaaryahan arlen holland labaatan sano jirkan ayaa kooxda brusia dortmund ay madaxiisa dul dhigtay lacag dhan toddobaatan milyan oo euro chelsea waxa ay dooneysaa inay isku darto lacag iyo weeraryahankooda tami abram kaas oo ay siin doonto kooxdani ka dhisan dalka jarmalka la arki doone waxaa kasoo kordha een, sheekadan xiisaha leh ee arlen holland holland ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah laacibiinta mustaqbalka ku leh kubadda cagta ee dunida kooxaha barcelona iyo atletic madrid ee ka wada dhisan dalka spain ayaa waxaa u furmay wadahadal ay ku kala bedelanayaan anton gresman oo u safta barcelona iyo saul negues oo u ciyaara atletic madrid barcelona ayaa dooneysa inay iska fasaxdo dhowr laacib oo hadda mushaar badan ka qaato uu ka mid yahay gresman si ay lacago uga hesho heshiiska la filayo in uu u kordhiyo kooxda ciyaaryahan messi kooxda yuventus ee dalka talyaaniga ayaa iyadana lagu wadaa maanta oo jimco ah in ay wadahadal la furato naadiga sosolo oo ay ka dooneyso laacibkeeda khadka dhexe manuel locatelli locatelli oo ka mid ahaa xidigihii xulka talyaaniga ee wacdaraha ka muujiyey koobkii qaramada yurub ee toddobaadkii hore dhammaaday ayay yuufa ku doonaysaa lacag dhan soddon milyan laakiin kooxda sasuwolo ayaa ku rabta inay isaga iibiso afartan milyan oo kaash ah laacibkan ayaa waxa uu horay ugu soo ciyaaray milan oo uu ka soo baxay akadeemiyadeeda kubadda cagta ugu dambeyntiina kooxda inter milan ayaa qarka u saaran inay la soo wareegto laacibka difaaca uga ciyaara kooxda arsenal bellerin waxaa sidoo kale inter ay ku raad joogtaa ciyaaryahan keyta balde oo kooxdani horey uga tirsanaan jiray balse hadda ay leedahay naadiga monaco balde ayaa xil ciyaareedka lasoo dhaafay si amaha uga ciyaaray kooxda samdoria dhegeystayaal xubinta ciyaaraha intaa ha inoo joogto
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo guuleed simba
idaacaddeena duhurnimona dhegaystayaal waa naga intaas waxaa idiin soo jeedinayay cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigu ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
dhigediyo aduma qurxdee dhaabti dhaabati